أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني على الصاحب asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh halkan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan balanteennu waa inaan isku kaashano faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga siddeedi tobanaad ee manduumatulmakhaazi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh casaam abuu yaxya رجالي هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii ama bacd waxaynu kusoo dhex jirnay manduumat lmakhaazi xadmad albadawi oo iska lahaa raxmatullaahi caleyh waxaynu ka soo baxnay khaswadii koob iyo tobnaad oo khaswatu buxraan ahayd culimaduna isku khilaafsanaayeen in rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku duulay qureysh iyo inuu ku duulay reer bani sulaym uu ku duulay sida culimadu u badan yihiinna reer bani sulaym rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku qaaday maanta waxaynu ka bilaabeynaa khaswada labiyo tobnaad oo ah khaswadii weyneyd ee uxud uxud waa buur caana oo ka caana magaalada madiina aageeda waxaana loogu bixiyey uxud litawaxudihi wainqiaacihi can jibaalin ukhara hunaak wuxuu gaar ka yahay ama uu ka go-an yahay buuraha aaggaa ku yaala madiina ayuu ka go-an yahay sidaasaana markaa uxud buurta loogu bixiyey wuxuu ka xigaa magaalada madiina dhinaca waqooyi ayuu buurtaas ay ka xigtaa midabkeeduna waa guduud aada u qurux badan weeyaan waxaana leeyihin culimadu uxud waxay ku jirtaa xuduudda xaramka madiina ayay ku jirtaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sida ku soo aroortay fi saxiixeyn wuxuu rasuulku uhi uxudun jabalun yuxibunaa wa nuxibu uxud waa buur annagana na jecel annaguna aanu jecelnahay eeuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khaswadan uxud wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ku soo dejiyey suuratu alcimraan qeybteeda dambe ilaa aakhirka suuradda lagu dhowaanayo ayuu kusoo dejiyey culimada qaarna waxay idhaahdeen quraabata sitiina aaya ayaa kusoo degtay khaswadaas waana khaswo caana oo macruuf oo la yaqaano waxay dhacday sanadii saddexaad hijiriyada ayay dhacday bishii shawaal maalin sabtiya ayay dhacday shawaalna ay tahay koob iyo toban ay tahay taasuu markaa sheekhu raxmatullaahi calayhi inoo sheegaya darsigeenuna uu ka bilaabmaya fa uxudun biribxi ciiri sakhri taahabu liyatiro min badri fa uxudun ay fa bacda buxraan buxraan kadib waxaa dhacday uxudun uxud baa dhacday khaswatu uxud taahabu waxaanay ku diyaar garoobeen biriixi biribxi ciiri sakhr sakhr ibnu xarbi ninkii la oran jiray waa abu sufyaan radia allahu canhu weeyaane safarkii uu waday faa-iidadii ka dhalatay ayay ku diyaar garoobeen liyatiruu say uga aarsadaan min baderin bader uga aarsadaan oo sheekhu raxmatullahi caleyh wuxuu rabaa inuu inoo sheego sababkii keenay duulaanka sababka duulaanka keenay waxa weeyaan sidayn hore usoo marnay qoreyshii waxay ku jabtay kuna hoobatay dagaalkii beder ayay ku hoobatay oo sanaadiidda qurayshin oo dhan ayaa ku baaba-ay safarkii laakiin shaam uga yimi ee abu sufyaan uu hogaaminayey waa kii u badbaaday oo jidkii iyo dariiqii uu ku socday intuu ka leexday ayuu badbaaday waxaa dhacday markaa markuu abu sufyaan ku laabtay magaalada maka uu ku laabtay ee uu maqalay ama warkii uu soo gaadhay odhanayay qoraysh inay baabaaday ayaa wuxuu ku nadaray anlaa yamasa tiiban walaa yamasa ra'sahu maaa min jinaaba xataa yaqzuwa muxamada sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku nadaray inaanu wax udgoona taabanin jidhkiisana wasakda aanu ka dhiqin ilaa uu ku duulo rasuulka calayhi salaatu wasalaam muslimiintana uu ka aarsado ayuu ku nadray wuxuu aada ugu dadaalay inuu marar badan uu diro bucuuth iyo ciidamo uu diro si markaa dagaalkaas loogu diyaar garoobo dhalinyartii aabbaho ee bayaashood lagu laayay dagaalkii bederna waxay ku taxriidiyeen qoraysh in maalkii iyo hantidii abu sufyaan uu soo badbaadiyey ay ku caawiyaan si ay uga aargoostaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga aargoostaan maalkaasna wuxuu ahaa saynu hore usoo sheegnay oo inu soo marnay kun awr ayuu ahaa daabka khaaliskee saaranna wuxuu ahaa konton kun oo diinaar ayuu ahaa muddo sanada marka ayay qoreyshi diyaarinaysay dagaalkaas maalkaasna ay ugu diyaargaroobayeen rasuulkana calayhi salaatu wasalaam warbixinta waxaa soo siinayay cabaas ibnu cabdilmutalib oo markaa joogay magaalada maka islaamayna mar walbana warka ayuu usoo gudbinayey taasuu markaa sheekhu raxmatullaahi caleyh uu rabaa inuu inoo sheego ayuu rabaa cabaas ibnu cabdilmualib waxay leeyihin culimaau siyar markuu arkay qoreyshi inay diyaar garoobayso rasuulkana duulaan ay ku qaadayso ayaa wuxuu soo diray nin reer bani khifaara waxaanu ku yidhi magaalada madiina waxaan kaa rabaa saddex habeen inaad ku tagtid ayaan kaa rabaa ee qarash iyo dhaqaala ee aada u baahan tahayna hadda ayaan farta kaa saaraya magaalada madiina iyo maka waxaa isku jiraaba jiraan baa la yidhaahdaa ilaa shan boqol oo kilomitr wax ku dhow shantaa boqol oo kilomitr ba wuxuu rabaa inuu ku gooyo saddex habeen uu ku gooyo sababtu maxay tahay wuxuu wadaa macluuma xasaasa ayuu wadaa macluumo aada u xasaasiya ayuu wadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu rabaa inuu gaadhsiiyo warka inta qoraysh soo socoto si uu diyaar garoobo kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii ayaa u yimi isagoo qubaa meesha idhaahdo jooga waraaqdiina wuxuu u dhiibay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fariintu ay ku qornayd ubay ibnu kacab ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u akhriyey kadibna obay wuxuu ku yihi cidna ha u sheegin kadibna sacd ibnu rabiica ayuu u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar labaad buu akhriyey isaguna wuxuu ku yidhi cidna ha u sheegin ayuu ku yidhi labadaa ninbaa marka rasuulka midda mar uu u akhriyey saasay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaalkii ugu diyaar garoobay fa uxudun fa bacdahaa waxaa dhacay uxudun baa dhacday taahabu waxaanay ku diyaar garoobeen biribxi ciidi sakr sakr ibnu xarbi safarkii uu waday faa-iidadii laga helay ayay kusoo diyaar garoobeen qoraysh liyatiruu ay liya-khuduu bihahrihim si ay u qaataan ay uga aarsadaan min bederin dagaalkii beder wa kharajuu waxay ku soo baxeen waa qurayshe biyahi ducnin yahi ducnin bay kusoo baxeen yahi waa tiro weeyaan waa ya iyo ha weeyaan cadadka loo yaqaano cadaduljumal loo yaqaano ayuu sheekhu raxmatullaahi caleyhi u adeegsanaya oo abjadka ayaa waxaa lagu sameeyaa tiro macruufa oo la yaqaano ayaa lagu sameeyaa tobanka xarafa ugu horeeya xarafka koowaad waa kow xarafka labaadna waa laba ilaa laga gaadhayo toban laga gaadhayo marka dambe marka toban toban ayaa la biiriyaa tobanka labaad markay dhammaadaanna boqol boqol ayaa biiraysa saasa marka xisaabta loo yaqaano cadaduljumalka loo yaqaano lagu soo saaraa marka ya-du waa xarafka tobnaad weeyaan xarafka maxaa la dhaha tobnaad u yahayna waa toban weeyaan haaduna maxay tahay waa hawazo waa xarafka shanaad weeyaan marka ya-doo tobana iyo ha-da oo shana markii laysku daro maxay noqonaysaa waa shan iyo toban ayay noqonaysaa wakharajuu marka waxay kusoo baxeen biyahii ducunin macnaha shan iyo toban haweena iyagoo wata ayay soo baxeen ducun waa jamcu dhacinatin weeyaano haweeneyda marka ay saaran tahay awdaji ayaa waxaa la yidhaahdaa waa dhacina weeyaan marka shan iyo toban haweena ayay wateen oo ay rabeen inay dagaalka ay ku taxriidiyaan caadada carabta ayaan ahayd markay rabaan dagaalka inaanay ka cararin lugtana aanay marna meeshooda ka dhaqaaqin lugtooda ka dhaqaaqin ayaa waxay kaxaysan jireen haweenkooda ayay kaxaysan jireen wahum iyaguna jiimu ulufin waa jiimu uluf macnaha waa jiim kun weya macnaha jiimku marka waa abjad abjad hadduu yahayna alif iyo ba iyo jiim ayaa isku xiga waa carabka saddexaad weeyaan marka jiim wuxuu u dhigan yahay saddex ayuu u dhigan yahay uluufna waa kumankii macnaheedu waxa weeyaan ciidanka qorayshina waxay ahaayeen saddex kun ayay ahaayeen waalkhuyuulu lahum fardahay wateenna raa-un ayay ahaayeen xarafkaa ra cadadka u dhigma ayay wateen macnaheedu waxa weeyaan ra- waa qarashad oo qaafka ayaa boqola ra-duna maxay tahay markaa boqol kala sii biiri waa laba boqol weeya macnaheedu marka waxay noqonaysaa laba boqoloo farasna way wateen walxaal bay laba boqoloo faras wateen maa lilmuslimiina muslimiinta aana u sugnaaninba farasun faras wa fii zuruuci qayla qayla waa reer maxaa idhahda awsiya khasraje beerahoodii baana ixtabasuu ku xidheen macnaha fardihii ay soo qaateen waxay dul fadhiisteen beerihii ay lahaan jireen qayla ay lahaan jireen qaylana waa umu lawsi waalkhasraj weeyaan oo iyaga ayaa markaa reer qayla loo yaqaanay hooyadood ayaa loo looga abtirnaya marka ciidanka qoreyshi waxa weeyaan waa saddex kun oo askari fardahay wataanna maxay tahay waa laba boqoloo faras weeyaan shan iyo toban haweena oo buraanburka u qaabilsanna way wateen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisuna maysan wadanin wax fardaa may wadanin waa qowl qowlba wuxuu leeyahy marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidankiisu wax fardaaba yaraatee ma wadanin waqiila waxaa la yidhi fiihim waxaa ku dhex jiray saxaabada farasun faras baa ku dhex jiray oo taxta abi burda abi burda uu lahaa annadb ninka dariifka caaqilka ah uu ammaanaya abu burda ayuu ammaanaya hani ibnu nayaar ayaa la yidhaahdaa wa ukhra iyo mid kale oo lilnebiy nebiga u sugnaaday sala allahu calayhi wasalam marka laba qowl ayay culimmadu ku leeyihiin maalintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam farda ma watay mise ma wadanin qowl muxuu leeyahay waa qowlka caanka ee mashhuurka ah ee raajican ah oo wuxuu leeyahay qowlkaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax farda haba yaraatee ma wadanin qowlkan kalea laakiin wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu watay iyo ciidankiisu laba faras bay wateen farasna waxaa iska lahaa abu burda haani ibnu nayaar ayaa iska lahaa faraska labaadna waxaa lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lahaa hadhowna sheekhu war uu inoo keeni doono oo gadaal uu inooga keeni doono waxa uu tilmaamayaa in fardar ay wateen saxaabadu ayuu tilmaamayaa oo waa qiso inoo iman doonta laakiin sida culimaadu si yar ay u badan yihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintaa ciidankiisu farda may wadanin baahi badanoo may qabino meesha ay ka dagaalamayeen baa waxay tahay meesha ay deganaayeen korkeeda ay ka dagaalamayeen oo laba saddex kilomitir kama badna me inta u jirto madiina uxud inta u jirto kama badna wa fii zuruuci qayla ixtabasuu waqiila waxaa la yidhi fiihim waxaa ku jiray farasun baa ku dhex jiray oo saxaabadu ay wateen oo taxta abi burda abi burda hoostiisa yaalay annadb iyo dariif ee caqliga badnaa oo khuraaye mid kale oo lilnebiyi nebiga u sugnaaday sala allahu calayhi wasalam wuxuu markaa sheekhu inoo sheegayo halkan uu ka gelaya haddana riyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu arkay intaanu dagaal ka gelin ka hor u arkay riyadaasi waxay ahayd wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku riyooday dhowr shay dhowrkaas shay waxa weeyaan wuxuu arkay seeftii uu rasuulku lahaa oo dhaawac uu ku yaalo ayuu riyo ku arkay waxaa kaloo riyo uu ku arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam diracbireed aada u adag oo haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacantiisa uu geliyey waxaa kaloo riyo ku arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam lo la gowracayo ayuu ku arkay marka riyadaas ayaa dhacday tiibuu sheekhu inoo sheegayaa tafsiirkeedana sheekha inoo raacin doona raxmatullaahi caleyh waqad ra-aa wuxuu ku arkay rasuulku fii nowmi hurdadiisa waqad ra-aa wuu arkay khayruulumami ummadaha midka ugu khayrka badan le wuxuu ku arkay fii nowmi hurdadiisa an kaana ana amar yashaaniya kaana inuu yahay fii dubaabi sayfihi seeftiisa afkeeda halamun dhaawac isagoo ku yaalo xoogaa dhaawac ay ku taalo nabar seefta afkeeda oo kaga yaalo wa anahu waxa kaluu arkay wa anahu isagoo adkhala geliyey fii dircin dirac bereed geliyada uu gacantiisa geliyey wa baqaran buu arkay lo oo yudbaxu la gowracayo aydan sidaas oo kale oo wajadahu uu helay waa saddex shay weeyaan saddexdaas shay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku riyooday waa seeftiisii oo nabar gaadhay iyo dirac bireed adag oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana gacanta uu gelinayo iyo lo gowracan oo daadsan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku riyooday fathalamu dhaawacu alcamu waa adeerka dhaawaca uu ku riyoonaya seefta ku yaala waa adeerkiisii xamza ibni cabdilmualib oo meesha ku shahiidaya weeye waa tafsiirkii ayuu gelayaa riyada wa ama albaqar lo-da miyaa yudbaxu la gowracayaa fa huwa isagu annafar waa kooxda almucafaru ee la ciideynayo oo min saxbihi saxaabadiisa ka mid a waa raggii shuhaadada ahaa weeyaan oo lodan gowracan ee daadsan ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku riyoodana maxay tahay waa saxaabadii shuhadada ahayd ee toddobaanta ka mooday ee meesha ku geeriyootay weeyaane shahaada ku heshay wa dircuhu gaashaankiisa alxasiina adagina ee adkhala uu geliyey fiiha yadahu gacantiisa uu geliyeyna almadiina waa magaalada madiine oo lasoo weeraraya weeyaan manaa madiina waa meel xasiina ayay ahayd ciidankii laakiin qoreyshi maxay kor degayiin magaalada madiine ayay kor degayiin macnaheedu marka waxaa weeyaan riyadani saddex shay bay ka kooban tahay saddexdaa shay tafsiirkeedu waxa weeyaan seefta dhaawacani waa ehelkiisa iyo qaraabadiisa qof ka mid a oo ku geeriyoonaya macrikada waana xamza ibnu cabdilmualib weeyaan labadan gowracan ee daadsanna waxay lagu fasiray oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ku fasiray markii dambe dadkii shuhadada ahaa ee ku geeriyooday macrikada diracbireedkan adag ee gacanta uu gelinayana waxaa weeyaan magaalada madiine oo lasoo weerarayo oo lasoo hoomayayo oo gacanta lasoo gelinayo weeyaan saasuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku fasiray akhiira markaa riyadaasi markay dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tashaday saxaabadii iyo dadkii khubarada ahaa ee dagaalka yaqaanay ayuu la tashaday waxaanu kala tashanayay laba shay inuu banaanka ugu baxo nimankan weerarka soo qaaday iyo inuu magaalada dhexdeeda uu kula dagaalamo dadka qaarkood waxay soo jeediyeen markaa in magaalada dhexdeeda lagula dagaalamo oo annaguna seefaha iyo warmaha kula dagaalamanaa bay yidhaahdeen haweenkuna guryaha ayay dhagaxaanta iyo leebabka ay kaga soo tuurayaan magaalada madiine iyo luuqluuqlyadeedana ma yaqaanaano markay soo dhexgalaan luuq kasta waa loo fadhiisanaya waa lagula dagaalamaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ra'yiga noocaasa ayuu qabay laakiin saxaabo kalgacayl u qabtay allah tabaaraka wa tacaala alla kulankiisa ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu qadaray awalba inay shahaado ka helaan mowqicadan badxud ay ka helaan ayaa waxay soo jeediyeen rasuulkana calayhi salaatu wasalaam aada uga caraadiyeen nimanka in laga hortago bannaankana loogu baxo kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe ra'yigii loo badnaa oo saxaabo badanna ay qabeen dhalinyartii xamaasada qabtayna ay qabtay oo bannaankii loo bax ahaa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaatay kadibna qalabkiisi ayuu soo xidhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa qalabkii dagaalka markay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo diyaar garoobay oo qalabkii dagaalka xidhan ayaa saxaabadii ku talisay in banaanka loo baxo ay sidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa dhibteen oo culays aanu rabin ayaa saarteen markaasa waxay dhaha rasuul allow haddaad doonto hadday dhib kugu tahay inaynu banaanka u baxno haddaad doonto ra'yigaagii hore ee ahaa magaalada ha laga dhex dagaalamo waad qaadan kartaa ayay ku yidhaahdeen saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku yihi maa yenbagii liaxadin idaa labisa alacmata an yadacaha xataa yuqaatil nebi uma habboonaba qalab dagaal hadduu qaato qalabkaa dagaalka inuu dejiyo ilaa uu dagaal dhaco marka dagaalka sidaynu go-aan ku u qaadanay ayaynu ku gelanaa ee hawsha inoo wada ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa laga qaadanaya macnaa qofku markuu ra'yi qaato inaanu ra'yi ka labalabaynin ayaa laga qaadanaya tiu markaa sheekhu inoo sheegay wuxuu leey wastakrahuu waxay ku qasbeen macnaha waxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku caraadiyeen khayral waraa uunka midka u khayrka badan leh ayay istikraah ku sameeyeen fa akhrajuuhu way saareen wa bacda ma stal'ama markuu xidhay kadib qalabkii dagaalka fiihaa oo u xidhay ista- istahbatuuhu fadhii inuu fadhiisto ayay ka dalbadeen oo waxay yidhaahdeen macnaa madiina dhexdeeda isaga nagow ay yidhaahdeen wastakarahuu ee yakrahuu waxay ku qasbeen way qasbeen oo waxay ku kalifeen macnaha bannaanka inuu baxo khayral waraa uunka midkii u khayrka badnaa waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa akhrajuuhu way saareenoo bannaanka ayay u saareen oo gurigiisii iyo magaaladii ayay bannaanka uga saareen wabacda ma stalama ay bacdamaa labisa la'mata markuu qalabkiisii dagaalka xidhay kadibna istahbatuuhu ay dalabuu lubthahu bilmadiina in magaalada madiina uu ku nagaado ayay dalbadeen oo waxay yidhaahdeen rasuul allow hadday dhib kugu tahay iska fadhiiso ayay yidhaahdeen alla'mana waa qalabka dagaalka uun weeyaan faraaxa naxwa uxudin wabtakanaa wakhaama canhu ibnu ubayin wamtara kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo qaabku u baxay ayuu sheekhu inoo sheegayaa faraaxa wuu caraabay naxwa uxudin uxud dhinaceeda ayuu u caraabay rasuulku wabtakara waanu ka lahay wakhaama canhu waa kala leexday ibnu ubayin ibnu ubay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka leexday oo ka soo noqday wamtara waana shakiyey waa ciidankii uu la soo laabtay cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida qur-aankaba ilaahay ku sheegay wuxuu u kalahay uxud buu u kalahay taa tikadii dagaalku ku geli lahaana waa uu diyaariyey allahna qur-aanka ku wariyo waid kadowta min ahlika tubawiu lmina maqaacida lilqitaal wallahu samiicun caliim ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku sheegay wabtakara waana kalahay wakhaama rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa markuu maga ka baxay magaalada madiina ciidankiisu waxay ahaayeen kun ayay ahaayeen kunkii askari markaa saddex liwaa ama saddex bandiiradood ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sameeyey liwaa wuxuu u sameeyey ree aws oo waxaa waday usayd ibnu xudayr ayaa waday liwaana ree khasraj ayuu u sameeyey alxubaab ibnulmundir saxaabigii la oran jiray ayaa waday liwaana wuxuu u sameeyey muhaajiriin waxaana waday muscab ibnu cumayr ayaa waday magaalada madiinana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sii dhaafay oo salaada sii tukanaya dadka cabdullaahi ibnu umi maktuum saxaabigii la oran jiray ayuu ku sii dhaafay kadibna waxaa dhacday markuu dhexda maraayo in ninkii la oran jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ra-sulmunaafiqiin ahaa inuu ciidanka qeyb uu la soo laabto qeybtaasoo munaafiqiin ahayd waxaanay gaadhayeen saddex boqol oo nin ayay gaadhayeen waana tanuu sheekhu leeyahy wakhaama ay nakasa warajaca canhu wuu ka soo laabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibnu ubayin baa ka soo laabtay wamtara waana shakiyey oo diinkiisii ayuu ka shakiyey markaa waxaa la hadlaa la yidhaahdaa cabdullahi ibnu xaraam cabdullahi ibnu camar ibnu xaraam ayaa la hadlay oo dhalay jaabir ibnu cabdillaahi dhalay oo reer khasrajna ay isla ahaayeen ninkan munaafiqa isla ahaayeen marka wuxuu la hadlay isagii iyo munaafiqiintiisii oo wuxuu ku yihi niman yahow dadkan iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hoojinina ee cadowgii waa kane kaalow la dagaalama markaas waxay idhahdeen low naclamu qitaalan latabacnaakum bay ku yidhaha markaas haddii dagaal inuu dhacayo aanu ognahay waa idin raacile laakiin dagaalba diyaar ma rabtaan oo dagaal ma rabtaanba ayay ku yidhaahdeen kadibna cabdullaahi radia allahu canhu intuu habaaray ayuu isaga dhaqaaqay baa la yidhi wuxuu ku yidhi abcadakum allah acdaa allah fasayugni allahu cankum nabiya cadow alla ayaatiina allaha idin fogeeyo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wax idinka deeqa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu siinaya ayuu ku yidhi markaa taasuu sheekhu raxmatullahi calayhi inoo sheegaya dhexda markii la marayay munaafiqiinta ay leexdeen ayaa laba qabiil oo reer bani suleym ka tirsan oo banuu xaarisa iyo banuu salama la kala oran jiray oo reer khasraj ka tirsanaa anjeeda aws iyo khasraj ayay kala tirsanaayeen banuu xaarisa waa reer khasraj banuu salamana waa reer aws markii intaas ay leexataa waxoogaa cabsi ay ku dhacdo waxay sidhaha ciidankiiba kala barh wax ku dhowba hadday soo noqdeen ule meeshan guundaro ayaa taalla laakiin haddana ilaahay baa tabaaraka wa tacaala sugay oo qalbigooda u sugay markii dambena way raaceen oo ciidankii ayay raaceen dagaalkiina sidaasay ku galeen ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun in sha allahu tacaala maanta intaasaynu isaga daynaynaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعداء ليوث تسود بأرض القتال رجال